saraakiishan waa saraakiil dhalinyaro ah oo dalka dibadiisa kusoo tababartay marka horena arday diplom level ahaa iyo wax saraakiil hore ahaaba ay ku jiraan anagu siistamka waxaw sargaalka hore oo garaadada lahaa garaadadiisa siyaabo badan baa loo bixiya merid ha noqoto ama si kalaba ha noqotee marka waxaan jecla ina gaarsiina heerka tababarka garaadada uu markaas uu qaadan doono marka marka markii qof tababar lasoo tababarayo garaado horu lahaa oo sargaal buu ahaa tababarka heerka la qaadanayo soo qaata kabacdina waxaa loo tixgeliyaa garaadadii marka markii hore marka hadda soo dabra kasoo baxday waa saraakiil marka sidaas lagu qaatay hal nin oo sargaal hore ahaa oo isagu noqonayo maarata darajada captain iyo rag dhalinyaro ah oo mutacalimiina oo diplom level ahaa oo ciidamadu ay qaateen oo saraakiil ahaan u qaateen oo laba sano waxbarasho ku jiray oo noqonayo maarata madaxdiilayaal si loo dhiirigeliyo waxbarashada iyo korqaadinta aqoonta ciidamada qalabka sida waayahay ma markii koowaad marka saraakiil noocana ay puntland usoo tababartaan oo dalka dibadiisa lagu soo tababaraan mise waxaa jira marar hore lasoo tababaray adigu tababarka heerkan haddaa ugu horeyso xagee lagu soo tababaray wadanka dibadiisa maxay marka kusoo kordhin karayaan aqoon ahaan iyo tababarka ay soo qaateen ciidanka dawladda puntland wax weyn bay kusoo kordhinayaan waa saraakiil saraakiil dhammaan ciidanka lugta ah marka tababarka heerka ciidanka lugta door weyn bay ka qaadan doonaan iyo la hogaamin kara labadaba hadda ma jiraa qorsho kale oo saraakiil noocaasa aad dooneysaan inaad kusoo tababartaan si sare loogu qaado tayada ciidanka dawladda puntland mar kasta oo inoo suurtagal noqoto inaanu helno diyaar baanu nahay waana qorshaheedaan gelayna ku jirina marka ugu dambeyntii saraakiishan dhalinyarada imika tababarka soo dhamaysatay hawlahooda maxay noqon doonaan hawlada waxaa noqonaya inay ciidanka ka dhex shaqeeyaan oo ay noqdaan xilal kala duwan qabtaan iyo inay ciidanka barnaamijka tababarkiisa ay ka qaarkoon ka qayb qaataan qaarna ciidamada ay xagga hogaaminta ka qayb qaataan